halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa jimco shanta bisha abriil ee sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda caawa waxaa wadajir idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
madaxweynaha kala reebayo kii golayaasha degaankana meesha ka saaray kii golaha wakiiladana in lama wada hadlo uun meesha keenay markaa ku talagal baa looga reebay madaxweynuhu dastuurkuna umuu jibeynin oo umuu siinin qaabka loogu kordhinay sharciga dalka u yaalla ilaalintiisa waxaa noogu xil saaran waxa weeyaan xukuumadda ka dhisan xisbiga fulbiye
waa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan golayaasha deegaanka somalilan oo muddo xiliedkoodii u dhammaaday islamarkaasina aannu ku eegi doono sharciyada ay haatan ku fadhiyaan iyo jihada looga sii socon karo waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xal laga gaaray muran u dhexeeyey ganacsatadii islii iyo waaxda canshuuraha ee kenya waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan halka uu ku dambeeyey go'aanka ay dowladda soomaaliya ay ku mamnuucday nuucyada ay ka midka yihiin dowladaha antonof ee dalka ka howlgala qodobadaas ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida guddoomiyaha guddiga cadaaladda ee aqalka hoose ee maraykanka ayaa ka dalbaday wasiirka cadaaladda ee maraykanka william barr inuu soo gudbiyo wixii warbixinno kookooban ah oo ay sameeyeen kooxdii dambibaarayaasha qaaska ahaa ee uu hogaaminayay robert muller ee lagu baarayey in kooxdii ololaha doorashada madaxweyne donald trump iyo ruushku ay wada shaqeeyeen labadii kun iyo lix iyo tobankii xildhibaanka aqalka hoose ee dimuqraadiga jerry nadler ayaa warqad u qoray william barr kadib markii la sheegay in kooxdii dambibaarayaasha uu hogaaminayay robert muller aysan ku qanacsanayn warbixinta koobnayd ee william barr uu la wadaagay waa wasiirka cadaaladda maraykanka ee uu la wadaagay sharci dejiyayaasha wararka la helaya ayaa sheegaya in warbixinta robert muller ay dhibaato badan gaarsiisay madaxweynaha dalka balse warbixin gaaban ee loo diyaariyey kongareeska ee william barr diyaarshay ee ahayd mid shacabka iyo sharci dejiyaashaba lagu marin habaabinayay warbixinta kooban ee william barr oo ahayd afar bog ayaa lagu soo koobay warbixin dhan afar boqol oo bog ayaa u dhignayd in kooxda ololihii doorashada donald trump iyo ruushkuba aysan wax wada shaqeyna dhex marin dhibaatana laga helin baaristaasi
hay-adda yunisef ayaa waxay sheegtay in qiyaastii in ka badan hal milyan oo caruura oo ku nool dalalka latin america iyo karibiyanka ay u baahnaan doonaan ilaalin iyo inay helaan adeegyada asaasiga tiradaasi waxaa sii dheerah caruur ka soo hayaantay dalka venezuela kuwa naqanaya iyo kuwa ku nool dalalka martigeliyey hay-adda waxaa kaloo qoraal ay soo saartay maanta oo jimcaha ay ku sheegtay in nus milyan caruur ah oo kaleeto ay u baahan yihiin adeegyo caafimaad iyo waxbarasho kuwaasi oo ku nool dalalka ay u hayaameen unisef waxa ay sheegtay in hay-adaha aadminimo ee gobolka oo ay ka mid yihiin kuwa dalalka brazil colombiya ecuador ay ku qiyaasaan in ka badan afar milyan iyo bar caruura iyo dad waaweyn ay gargaar u baahnaan doonaan sanadkan sababtuna ay tahay isbedelada siyaasadeed iyo dhaqaale ee ka socda venezuela
shirkadda diyuuradaha ee bon ayaa qiratay in qalad ka dhashay sansarada ku shaqaynaysay diyaaraddii ay sababtay inay dhacdo diyaaradda ethiopian airlines bishii hore taas oo ay ku dhinteen rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa diyaaradda oo dhan baarayaal etoobiyaana ayaa sii daayay warbixintooda hordhaca ahayd ee ku aadanayd masiibadii ay ku dhinteen boqol iyo konton iyo toddoba ruux waxayna tilmaameen qalabka ku xirna diyaaradda in uu sababay in sanka diyaaradda uu u jiido xagga dhulka waa qalabka ka fukurayay in ay diyaaraddu ee, ama kor u kacdo ama hoos u kacdo xawaaraheeda wax looga bedelaye wax yar kadib un markii ay kacday taasina ay keentay in wadihii diyaaradda uu la halgamo xakamaynteeda wasiirka gaadiidka etoobiya ayaa sheegay in duuliyayaasha diyaaradda point max aid ay wada mareen dhammaan wadiiqooyinka ay warshadda diyaarisay saameynta diyaaraddaasi ay wada mareen balse aysan u suuro gelin inay xakameeyaan diyaaradda
dalka sacuudiga waxa uu maanta xabsiga u taxaabay sideed qof oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan laba haysato dhalashada dalkan maraykanka dadkaasi waxaa la xiray saacado uun kadib markii aqalka wakiilada cod aqlabiyad leh uu ku diiday taageerada maraykanka ee isbahaysiga sacuudiga ee dagaalka kala soo horjeeda xuutiyiinta ka dagaalamaya dalkaasi yemen dadka xabsiga loo taxaabay ayaa waxay yihiin toddoba raga iyo haweeney uur leh sida ay ku warantay a f b dadkaasi ayaa ururo u dooda xuquuqda aadanaha ee sacuudiga ee fadhigiisu yahay london uu sheegay in ay caan ka ahaayeen baraha bulshada labada qof ee haysta dhalashada maraykanka ee la xiray ayaa kale ah beder al ibrahim oo ah qoraa iyo dhakhtar iyo saalax xaydar oo ay dhashay casiiza al yuusuf oo iyaduna u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha oo ka mid a haween ku xiran xabsiga sacuudiga
fiid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa xal laga gaaray muran u dhexeeyey ganacsatada xaafadda islii iyo waaxda canshuuraha ee dalka kenya kaasi oo sababay in maamo la xiro suuqa islii waxa uu ku salaysan yahay murankan iyo wixii lagu xaliyeyba falastiin axmed iimaan ayaa ka wareysatay cumar axmed buux oo ah iskuduwaha guddiga ganacsatada ee islii
khilaafkaasu wuxuu ahaa khilaaf canshuureed oo baryahanba socday iyo culeysyo kale oo badan oo waxya waxda canshuuraha ka imaanayay oo u khaas ahaa dadka ganacsatada soomaaliyeed taasna waxaa keen maxaa waxaa kalifay iyaga dadka soomaaliyeed waxaa weye boqolkiiba sagaashan dadka alabaha ka keena dibadaha oo wadanka soo wadanka dibadiisa ka keena ganacsiga oo oo wadanka gudihiisa keena oo oo ugu badan alaabaha suuqa ganacsiga isla lagu iibiyo suuqaas oo ah haddana suuqa ugu weyn eastern central africa wadamadan toddobada wadan ee east africa laisku yidhaahdo oo iyagu toddobada wadanba ay usoo tegi jireen oo kasoo ka adeegsadaan ay suuq ahaan ugu yimaadaan marka soomaalidu waxay ahaayeen dadka ugu badan ee alaabta dibadaha ka keena alaabtaas oo loo yaqaano dharkan ama readymade garment afkaqaban loo yaqaano oo dharka la xirta ah dharkaas oo wadamada africa ee u dhow wadanka kenya oo dhan ay ka ay kasoo iibsadaan oo usuuq yimaadaan marka waxay ahayd xanibaadani mid mar lagu kordhiyo mar alaabta la xanimo oo la dhaho waa la baarayaa marka dhibaatooyin badan bu baa lala soo maray waaxda canshuuraha laakiin hadda tii u dambeysay waxay ahayd canshuur koblin oo xaddaaf ah oo sheegeen oo halkii container ee afartan fiidka ah al ay ay ka dhexeen waxaan qaadaynaa lacag fooqal caqli oo ilaa laba iyo toban milyan gaaraysa oo toddoba milyan sideed milyan sagaal milyan waa marka taasa keentay inaanu mudaaharaadno oon suuqyaha xirno marka hadda maxaa lagu xaliyay arrintii
hadda waxaa lagu xaliyey in ay canshuurtu halkeedii hore un ahaanayso soddon saddex saddexdii milyan ama soddonkii kun ee hore ee doolar ee la bixin jiron inay ganacsigu bixiyaan containerada hadda yaala kuwa soo socda iyo kuwa ku xaniban dekada oo ay iyagu hadda ay gacanta ku hayaanba in lacagtii hore un la canshuuro wixii kale oo b isbedel oo ay rabaan inay sameeyaan in ay guddi anagu aan ku jirno isku dhafaahi iyo waaxda canshuuro ay ka wada fadhiistaan wixii mustaqbalka wixii laga yeeli lahaa canshuuraha iyo sidii suuqa loo wada loo wada dhisi lahaa oo oo arrintan loo wada shaqeyn laha ile wadanku uu baahan yahay dakli ugu baahan yahay wuxuu u baahan yahay canshuurtan oo dawladda u baahan dhaqaalaha wadanka ku dhismaaya marka dawladuna dee kama hor imaanayso shacabkeeda oo wadanka dhisaya waa inay waa in la wada shaqeeya arrintan way qaateen si maqsuud ay ku qaateen annagana aad baan uga mahad celinayna
isli oo kale dad badan waxay isweydiiyaan canshuur badan ee dowladdu ka qaata laakiin jidadka wadooyinka iyo tasiilaadka ama adeegyada ay dadku helaan waa kuwo aada u xadidan ma kala hadasheen dhinaciina waxa aad dowladda ka helaysaan
wallahi taasi way way jiri jirtay laakiin hadda sidaas ma aha dawladdu jidadka oo dhan badana waa la wada dhisay waxyar baa dhiban wixiina gacanta lagu hayaa marka taas eh, waan ka gudubnay arrimahaas awal hore caabashadaas way noo jiri jirtay laakiin hadda saas ma aha jidadka oo dhan wayna wada fiican yihin maasha allah wixii kaloo naga dhimana dawladda si fiican baan ula shaqaynana oo dhinacaas eh, dawladda aad baan uga madcelinaa sida ay sida ay mudnaanta koowaad ay siisay xataa jidad badan oo wadanka nairobi meelihiisa kale aan la dhisin ee annaga lanoo dhisay marka taas waa ku aanu hadda aanu dawladda aad uga mahadcelinayno marka ma laga yaabaa laakiin in Cabashadaasna way canshuurta naga dhamaan in sababtoo ah- canshuurta laydinku kordhiyay laftirkeeda in maadaama adeegyo badan oo sida adigaba aad sheegtay ka duwan adeegyadii ay ay magaalada inteeda kala haystaan aada haysataan in ay muhiim noqoto ama lagama maarmaan noqoto in canshuurta la kordhiyo
may taas ma aha Een, tan eh, isli in badan baa ilaa soddon labaatankii sano u dambeeya dhismi iyo waxba lagama qabanin taas arrin een, cabasho guud oon daw- dawladda u gudbinay ahayd taasna ay qaadatay oo xildhibaanka eh, laga soo doorto xaafadka makunji iyo yuusuf xasan uu ka mudnaanta koobaad uu leeyahay uu aada isugu taxallujiyey kuna guuleystay taas waa xaqnagii hore ee dawladda ku lahayn waayo waxaanu ka helnay laakiin canshuurtana waa inay xad lahaataa waa inay la socotaa dhaqaalaha wadanka Ayna waxaanu marka u- hadda oo- canshuurtii ma la idinka daayay Waa.
oo meesha ma laga saaray
cashuurtii hadda la sheegay ee la rabay in lanaga qaado taas waa hadda lanama saarayo waa tii hore ee cashuurtii hore la bixin jiray unbaa la bixinaya containerka intii lagu soo saari jiray unbaa lagu soo saaraya Een, waxaanana ka codsanay wixii kale oo ay rabaan in isbedel hadda cashuura ka yimaadaan in in laga wada shaqeeyo oo guddi ganacsiga guddiga ganacsiga isli qaarna anaga naga mid ah iyo qolooyinka waxyaadka een cashuurta inay ka wada hadlaan ay wax mowqif sax ah lagu heshiiyo waxaan anaga madidaynin inaanu in inay dowladdu ku darto maahaane waxna dhibaya inaan naga daayo
kaasina waxa uu ahaa cumar axmed buux oo ah agaasimaha guddiga ganacsatada islii waxa uu u waramayay falastiin axmed iimaan
magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay tartan orodka gaaban ah oo lagu maamuusayay maalinta nabadda adduunka iyo sboortiga warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste tartankan ayaa lagu soo beegay maalin ka hor lixda abriil oo ku astaysan maalinta horumarka isboortiga nabadda adduunka iyo maalinta ciyaartoyda soomaaliyeed waxaana tartamayaashu ay orodka ka soo bilaabeen isgoyska kilomitir for ilaa taallada daljirka dahsoon tartanka ayaa intii uu soconayey waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka waddada dheer ee maka almukarama oo ah halka uu tartanku ka dhacayey waxaana kaalinta koowaad ee dhinaca wiilasha ku guulaystay cabdinuur maxamed garaad oo ka socday degmada kaaraan cabdinuur ayaa markii uu tartanka soo gabagaboobay v o a uga waramay sida uu u arko guusha uu gaaray magacayga waa cabdinuur maxamed gare cabdinuur degmadee ordaysa degmada kaaraan aan ordaya waay sidee u aragtaa maanta inaad guushan soo heysa maasha allah aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu guulsadaan oo kaleeta aan degmadaydu soo hooyo aad aan ugu faraxsanahay maanta orodkii ugu horreeyey miya haa waa orodkii ugu horreeyey oo micnaha oo noocan oo kale oo lagu qabto waddooyinka aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad ugu faraxsanahay maasha allah boqolkiiba boqol aad iyo aad ugu faraxsanahay orodka xaggee ka soo bilowda orodka nambar afar haye ilaa iyo daljirka daxsoon waa gartay waa sidaa haye marka guul weyn oo taariikhi aha gaartay yes maxaa filaysaa marka maasha allah heerkan iyo heerka si fiican guulta middan waa mid loo kala mid oo bannaanka oo waddamada kaleta inaan guul ka soo hooyaan rajaynaa sidoo kale ikraan maxamed xuseen oo ka socotay degmada shibis ayaa kaalinta koowaad ee dhinaca gabdhaha ku guulaysatay magacayga ikraam maxamed xuseen waaye ikraan degmadee ordaysa shibis orodka xaggee ka soo bilowda xaggeese ku dhammaysa baraafraa ka soo bilaabay ee, te- daljirkaan ku imaaday daljirkaa ku imaatay haye inaad kaalinta koowaad ku guulaysatay sidee u aragtaa waa ku faraxsanahay gudoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in tartankani si weyn looga soo shaqeeyey jawi wanaagsanna uu ku dhacay waxaa maanta aad u jeeddaan in tartankii orodka ee magaalada muqdisho uu si qurxan u dhacay islamarkaana sannadkan wasaaradda iyo xidhiirkaba ay runtii aad uga shaqeeyeen sidii sannadkan u noqon lahaa mid ka duwan tii sannadkii hore waxaa farxad ah- noo wada ah in maanta dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu jira wiilal gabdho iyo dadka baahiyaha gaarka qaba inay si qurux badan uga wada qayb qaateen tartanka mini maratonka muqdisho wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha khadiijo maxamed diiriye ayaa ugu dambayntii ka warbixisay qaabka tartankani uu u dhacay iyo xiriirada isboorti ee ka qayb qaatay waxaan taagannahay bartanka magaalada muqdisho waxaan haddeer soo gabagaboobayaa tartankii orodka gaabnaa ee muqdisho muqdisho mini mariton oo aan loo kala harin toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo olombikada iyo xiriirada hoos yimaada ugu horeeyo xiriirka ciyaaraha fudud guddoomiye khadiijaa nala joogta waan ka wada qayb qaadannay sannadkii hore iyo sannadkan lixda abril waxaa lagu xusaa maalinta nabadda iyo horumarka isboortiga adduunka waa sannadkii labaad ee magaalada muqdisho lagu qabto tartanka orodka gaaban ee mini maradoonka waxaana tartankan kii ka horreeyey uu dhacay lixdii abril ee sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta habka soomaaliga v o a dhowaan waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka marka horese barnaamijkii galka baarista ee ka baxay idaacadda v o a labiyo tobankii bishii maarso waxaad ku dhegeysateen warbixin ku saabsanayd dowladda soomaaliya oo hawada ka mamnuucday diyaaradaha antonof ee la sameeyey xilligii dowladdii midowda sofiyeeti go'aankan ayaa si gaara u quseeyey diyaaradaha noocoodu ay yihiin antonof afar iyo labaatan lix iyo labaatan labiyo soddon iyo labiyo toban haddaba idaacadda v o a waxaa heshay warar dheeraada oo ku saabsan tallaabada ay qaaday dowladda soomaaliya oo farayay diyaaradahaasi inaysan duulin wixii ka dambeeyey maarso shan iyo tobankeeda labada kun iyo sagaal iyo tobanka haaruun macruuf ayaa warbixintan inoo diyaariyey idaacadda voice of america waxay ogaatay in dowladda soomaaliya ay qayb ahaan dhaqangelisay go'aanka ay ku mamnuucday diyaaradahaasi inay ka howlgalaan hawada soomaaliya mas-uuliyiinta hay-adda duulista rayidka iyo ilo kaleba waxay u sheegeen v o a in diyaaradahaasi badankood aysan duulin tan iyo intii uu go'aankaasi soo baxay waxaase jira warar sheegaya inay duushay diyaaradda antonof lix iyo labaatan laba jeer iyada oo xamuul u qaaday dowladda soomaaliya hase yeeshee saraakiisha duulista hawadu taasi waa ay beeniyeen waxaa sidoo kale saraakiisha duulista hawadu ay ku guulaysteen inay dalka ka baxdo diyaarad nooceedu yahay antonof lix iyo labaatan oo ay adeegsan jirtay mid ka mida shirkadaha isticmaala inay ka baxda waddanka labaatankii bishii maarso ee aynu soo dhaafnay jaamac axmed muuse oo ah ku-xigeenka hay-adda duulista rayidka ayaa v o a uga warramay goor hore sababta ay u cuskadeen tallaabada ay ku mamnuuceen diyaaradahaasi mararka qaarkood waxaa dhacaa in aanu aragno diyaarad eerboorka oo kaleeto intay niman maaragtay technicians kasoo degaan ay bira ku gargaraacayaan ku rebargaraynayaan iyagoo aan dee certified organization waxaana waxaa loo diraa m r o waxa layihaha maintenance repair organization ayaa qabta iyagoo oon marin marka waxyaabahaas oo kale dee waxa waa kuwa aan walaaca ugu weyn ka qabno wey dhinaca kalena idaacadda voice of america waxay go'aanka dowladda soomaaliya ka wareysatay madaxa warbaahinta ee shirkadda antonof ee fadhigeedu yahay dalka ukraine oksana trofimjuk waxay jawaabo qoraal ah oo ay u soo dirtay v o a ku sheegtay in diyaaradaha ay dowladdu sheegtay inay mamnuucday ay yihiin kuwo shahaado ka haysta shirkadda samaysay ee deggan ukraine waxay sidoo kale sheegtay in diyaaradda nooceedu yahay antonof lix iyo labaatan ay shahaado ansixinaysa inay duuli karto ay ka haysato hay-adda u qaabilsan badqabka hawada sare ee midowda yurub waxay sheegtay in antonof ay si buuxda u taageerayso in antonof afar iyo labaatan antonof lix iyo labaatan iyo antonof labiyo toban ay duuli karaan oksana torofimjuk oo ka jawaabaysay sababaha ay dowladda soomaaliya u cuskatay go'aankan ee ah inaysan lahayn xarun lagu dayactiro oo ku taalla bariga afrika waxay sheegtay in wixii hagaajin ah ee fudud lagu samayn karo goobta ay diyaaraddu ka howlgasho balse dayactirada waaweyn ay markii muddo la joogaba ugu duulaan dalka yukrain waxay sheegtay in sida uu dhigayo sharciga yukrain uu diyaaradahan ku rakiban yahay qalabka uga diga diyaaradaha kale ee ku soo dhowaada dhulka iyo hawadaba taasi oo ka duwan hadalka ay sheegtay hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya oo iyadu ku dooday in qalabkaasi aanu saarnayn diyaaradahan waxay kaloo antonof beenisay in sawaxanka ay bixinayaan diyaaradahani uu ka badan yahay heerka loo xadiday diyaaradaha kaasi oo ay ogoshahay hay-adda caalamiga ah ee icow ee qaramada midoobe u qaabilsan duulista hawada laakiin antonof waxay sheegtay inaysan shirkad ahaan iyadu toos u maamulaynin diyaaradaha ka howlgala soomaaliya waxay sheegtay antonof in diyaaradahan ay amni yihiin inay ka shaqeeyaan soomaaliya islamarkaana ay yihiin kuwo waxqabadkooda iyo qiimahooda uu isku dhigmo marka aad eegtid dhinaca farsamada iyo sharciga waxay qirtay antonof in qaar ka mid ah dadka ku shaqaysta diyaaradda antonof ee qaaradda afrika ku sugan ay isticmaalaan iyagoo aan tixgelin badan siinin dhinaca badqabka iyo iyagoo aan taageero ka soo raadsan antonof kuwaasi oo aan fulinayn ayay tiri sharcigii warshadda ay kaga soo baxeen diyaaradahaasi waxay sheegtay in ficiladaasi ay keeneen shilal diyaaradeed oo aan loo baahnayn taasi darteedna dowladaha qaarkood ay diyaaradaha ku dareen liiska midow waxay ilaha ku dhowdhow antonof u sheegeen idaacadda voice of america in go-aankan ay qaadatay dowladda soomaaliya iyadoo aan baaritaan ama oodhit ku samaynin diyaaradda antonof ibraahim abikar nuur oo horey duuliya u soo noqday waxa uu v o a uga warramay dhibaatooyinka ka iman kara haddii aan diyaaradahan si casriyeysan loo dayactirin ilaa kan ugu weyn oo ah marka wakhtigiisa la gaaro in diyaaradoo dhan la furfuro oo ayado dhan la waxeeyo oo la casriyey oo x-ray la saaro inuu dhaawac gaaray in maarata dilaacu ku jiro marka mararka qaarkood waxaa dhacda dadka raba in short cutka ama meelo yaroo maaragtay laalaaba sameeya waxay samaynayaan instrument cusub meeshii lagu bedeli lahaa kii dhacay diyaarad kaleo meelaha taalla ee sper apart inta laga soo qaado second handa ayaa la gelinaya oo qalabka lagu bedelaya hay-adda duulista rayidka soomaaliya waxay sheegtay in goobta diyaaradaha ay istaagaan ee garoonka muqdisho ay aad u yar tahay islamarkaana aysan aqbali karin in diyaaradaha lagu dhex dayactiro waxay sheegtay in diyaarad haysata shahaadada duulimaadka ee midooda yurub aysan ka dhignayn inay diyaaraddaasi saldhig ka dhigan karto meel ka fog dalka ay ka diiwaan gashan tahay oo ah yukrain iyadoo aan lahayn xarun dayactir oo gobolka ku taalla waxaa haddaba hay-adda duulista rayidku ay sheegtay in laga doonayo shirkadaha adeegsanaya diyaaradahan inay la yimaadaan diyaarado xarumo dayactir ku leh gobolka waxay sheegtay hay-adda duulista rayidku in laba shirkadood oo keliya haatan ay isticmaalaan diyaaradahaasi antonof waxaana hay-addu ay intaasi ku dartay inaysan doonayn in shirkadahan laga cayriyo waddanka balse laga doonayo inay beddelaan diyaaradaha tayada liita ee ay adeegsanayaan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintan inooga diyaariyey faahfaahin uu ka helay barnaamijka galka baarista warbixin horey uga baxday ee mamnuucadda diyaaradda antinof ee hawada soomaaliya
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
toddobaadkii hore guud ahaana mudaxileedka golayaasha deegaanka somalilan ayaa dhammaaday iyadoo xildhibaanada uu wakhtigoogu ku ekaas bishii aynu ka soo gudubnay ee maarch golahaan ay dadweynuhu cod ku soo doorteen sannadkii laba kun iyo labiyo toban islamarkaana ku fadhiyey muddo kordhin ay hore golaha guurta ugu sameeyeen ayaa ilaa iyo hadda aan mudaxileed kale loo cayimin islamarkaana aan la isla meel dhigin waxa laga yeelayo haddaba yaale mas-uuliyaddaas maxay tahay sharciyadda ay haata ku fadhiyaan se sharcigu muxuu ka qabaa in la kala diro haddii aanay doorasho qabsoomayn waa qodobada aynu ku soo qaadan doonno barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ee toddobaadkan oo ay marti inoogu yihiin cabdishakuur maxamuud xasan cabdishakuur cidin oo ah guddoomiyaha golaha deegaanka amaba duqa degmada berbera xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada somalilan islamarkaana xubinka ah xisbiga mucaaridka ah ee waddani xildhibaan cabdilaahi xuseen ciga oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca golaha wakiilada somalilan islamarkaana ah xildhibaan laga soo doortay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyo maxamuud cali saleebaan ramaax oo ah xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaridka ah ee ucid bal ugu horraynba aan soo dhoweeyo maayarka degmada berbere cabdishakuur cidiin gudoomiye ugu horreynba sideed u aragtaa muddaxileedkaasi idinka dhammaaday
runtii hata waa idinku salaamayaa dhammaan de waxaan u arkaa golaha deegaanka ee golayaashii qarankan jamhuuriyadda somalilan loo doortay muddaxileed wakti buu lahaa wakti dhammaaday marka waxaan u arkaa wixii shuruuc dalka u taalo unba lagu dhagaya dalka waa dal shuruucdiisu ay dhamaystiran tahay difadisorka qaranka iyo hadeeta xeerka marka madow kuma jiro meesha loo dhaqaaqayo meesha loo socdaba waan gartay waaya waynu u geli doonaa dhinaca loo dhaqaaqayo jahada loo jahaysanaya iyo sida loo laga yeeli doono haddaan u gudbo xildhibaan xuseen axmed caydiid xuseen yaale mas-uuliyaddaa baad is leedahay in doorashada ay dhici weydo amaba xildhibaanada jaha looga dhaqaaqi waayo dee horta golayaasha deegaanku muddaxileed bay lahaayeen sida cabdishakuur sheegay muddaxileedki wuu ka dhammaaday awoodda iyo karaamada qarannimo ee dalkan jamhuuriyadda somalilandna waxaa iskale shacbiga waxaanu adeegsanayaa dastuurka iyo xeerarka dalkuu adeegsadaa maandaydka uu bixiyo ee muddaysan ee shan sano ku muddaysanay markay dhammaato ciddii xukuumaddii xukuumadda iyo madaxweynaha ayaa mas-uul ka ah inay ilaaliyaan muddaxileedyada institutionska ama hay-adaha qaranka waayahay n xildhibaan n cabdilaahi xuseen cige n haddaan kuu dhiibo ma ku muuqata adiga in mas-uuliyaddaasi ay ku dayacantay ama ay gabtay dhinaca xukuumaddu Eh, anigu ma qabo in xukuumadda in mas-uuliyaddaasi gaar ku tahay xukuumadda waxaan qabaa in mas-uuliyad sida doorashada kale ee golaha wakiilada ee haddaba ay isku waktiga yihiin ee muddada loo wada qabtay waxyaabaha ay dib ugu dhacdun ay ka mid tahay tanna waxyaabihii ay dib ugu dhacday waana mas-uuliyad guud oo la wada leeyahay mid cid gaar u ah ma aha baan qabaa anigu marka yaa kale la wadaagay marka laga yimaado xukuumadda ee iyadana aan ma- macnaha markaad leedahay mid gaar u ah ma aha walaal walaal- walaal way wada leeyihiin way leedahay xukuumaddu qayb bay leedahay oo xisbiyadu qayb bay leeyihin oo qaybta ugu ballaaran bay leeyihin oo golayaasha sharci dejintu qayb bay leeyihiin oo dadka kale stakeholderska hawshan ay khusaysaa intuba qayb bay ku leeyihiin waan gartay waynu soo noqon doonaa qaybtaasi laakiinse haddaan isagana gaadho een, ama aan u gudbiyo maxamed cali saleebaan xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga ucid een, sidaad u aragtaa adiguna runtii eedan lama wadaago waxa iskale fulin fulinta waxa noogu xil saaran maanta xukuumadda waxaad kala dhahayaa fulmiye fulmiye iyo fulintiisa ayaa u xil saaran in ay qabtaan ama jiheeyaan xagga loo gudbayo waynu ka hadli doonaaye xukuumadda ayaa iska leh waan gartay een, xildhibaan xuseen axmed caydiid haddaan ku noqdo een, xildhibaan xuseen dabcan waxaad tilmaantay mas-uuliyadda inay xukuumaddu leedahay dabcan maxamed cali saleebaanna u tilmaamay xildhibaan cabdilaahi balaag wuxuu qabaa in la wada leeyahay mas-uuliyaddii oo xisbiyaduna qayb ka leeyihiin ma ku muuqataa inaad idinkuna qayb ka leedihiin oo ahayd qaybtiina inaad qaadataan horta waxa fa- waxa fiican in la fahmo muddaxilaadka ay imaka golaha degaanku ku joogay wuxuu ahaa kororsiimo golaha guurtigu bixiyey oo golayaasha degaanka iyo golayaha wakiiladaba la wada siiyey madaxweynuhu markuu muddaxileedka u kordhinayey maxaanku dhaha bishii december meelaha- meelaha ay ahayd baan filaya markuu golay markuu u codsanayey in golaha guurtigu uu golaha wakiilada u gu- u kordhiyo si ku talagalabuu uga reebay golayaashii degaanka sababtaa uu uga reebay sababta uu uga reebayo labadii gole ee ilaha guurtigi mar uu u wada kordhiyey oo mar uu ka wada dhammaan lahaye mar la wada qaban lahaa doorashada ee loo wada hawlgeli lahaa ee lagu wada mashquulsanaa madaxweynaha kala reebayoo kii golayaasha deegaankana meesha ka saaray kii golaha wakiiladana in laga wada hadlo uun meesha keenay markaa ku talagal baa looga reebay oo muddaxileedkoodii loo dayacay waaye oo ay u eegasbaayer garowday oo maanta gole sharci ku fadhiya waan gartay cabdilaahi balaag ma ku muuqataa ku talagalkaasi inuu jiro walaal ma iima muuqata waxa qurux badan inaynu sharciyadda dalka ku noqoniyo waxay leeyihiin iyo waxay qoran yahay Eh, golahan golaa ka horreeyey toban sanuu fadhiyey muddaxuleedkoogu wuu dhammaaday marnaba looma korin golayaasha degaanka xeerka dalku uu leeyahay ee ka mid ah golayaasha sameeyeenna golahan gole eh, golayaashii ka horreeyay ay sameeyeenna wuxuu wuxuu caddaynayaa oo uu sheegayaa sifaha keliya ee loogu kala diri karo golayaasha deegaanka mana dhigayo dastuurkuna ma dhigayo xeerkaasina ma dhigayo in madaxweynuhu uu muddo kordhin u codsado Eh, tii tan ka horreysa ee loo kordhiya xuseen sheegayana kamay imanin madaxweynihii hore dalka joogay uma codsanin in loo kordhiyo laakiin wax guurtida dhexdeeda ka dhashay ayuunbay ahayd marka madaxweynuhu sabab uu uga reebaa ma jirtee ee constitutionkuna mandate uma siinin uu leeyahay xeer uu u idmadayno oo xeerka la yidhaahdo xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka oo uu dastuurku u cuskadayna ma sheegayo qaabka loogu kordhinaya laakiin xeer kaloo hadda gacanta lagu hayo oo hadda socdaba ayaa ayaa ayaa ayaa golayaasha hor yaalla ayuu ku jiraa waaye laakiin laakiin madaxweynuhu sabab uu reebtay ma jirto laakiin cabdilaahi ma ma- maanay muuqanin een, in iyadana baahidoodii taagnayd oo madaxweynuhu ogaa in iyagana waktigoodu dhammaanayo oo dhinacii loo jeheeya ay tahay taasi maanay miiskoolin markuu madaxweynuhu ka dalbanaya golaha guurtida een, eh, tala soo jeedinta dhinaca golaha wakiilada muddo kordhinteeda walaal cad waan kuu sheegay oo waxaan ku uri waan igan ka hadlayo madaxweynuhu dastuurkuna umuu jidaynin oo umuu siinin qaabka loogu kordhinayo xeerka gobollada iyo degmooyinkuna muu jidaynin oo ma sheegayo qaabka loogu kordhinayo wuxuna curad wuxuna waxaa la yidhahdaa ma curad ba mise waa wax wa- hawshana horey u dhacday golahan golihii ka horreeye la doortay ee degaanada ka horreeyey muddo toban san two thousand two baa la doortay two thousand two alifna way ka dhamaatay muddadaa ay joogeenna marnaba looma kordhin marka wax cusub maaha way.
waa wax hore u soo dhacay marka waa waa waa dee waa waxaan waa wax shuruucda golayaashu sameeyeen ka dhiman laakiin hadda ay muuqato in la buuxiyo ay dhacdo waan gartay een, ramax baan u gudbaya haye wallaahi anigu balaakin taa waan kaga soo horjeed waxaan ku raacsanahay xuseen baan ku raacsanahay oo waxa weeyaan cid baa u saa il saaran fulinta uu ugu horeeyo madaxweynuhu kuraas banaanaataa hore weligeed umay dhicin shantii madaxweyne afartii madaxweyne ee hore waxa weeyaan sidaa uu qabo xuseen sida ku cad madaxweynihii hore waa uu kordhiyey riyaalena wuu u kordhiyey dub baa loo dhigo saddexda xusnibo way isla qaateen in ururadii la furo oo golaha degaanka dub loo dhigo wax cusub maaha maxlal baa la samayn jiray waxaa kale kuu sheegaya distoorka iyagu wuxuu banaynaya de warqad kasta oo ka soo baxda madaxweynuhu waxa waa sharci sidaa daraaddeed isaga oo cuskanaya xeerarka dalka u yaalla maalintuu ka reebayey wuu uu ee weliba labada jeer uu ka reebay may ahayn taa hore loo kordhiyana mid ka bilaabantay ee waxay ahayd mid madaxweynihii ka horreeyey uu soo qoray dadka horena saddexda xusbi iyo madaxweyne daahir yaala way isla qaateen dugudhigidoodii iyo in lagu simo oo lasoo horraysiiyo doorashadii madaxweynaha balaakii marna wasaaradda arrimuhu guduu ahaa marna xildhibaan buu ahaa dee difaacu wuu kaa cumaanayaa balaakowe waxa meesha taallaa digreetuu kusoo saari karaa madaxweynuhu leeyahay inta la dhammaynayo hawshooda way sii joogi karaan wuxuu samayn karaa inuu warqad u qoro o golaya uu yidhaahdo guurtida ha loo soo kordhiya awalba maxlal weeye laakiin waa maxlal aynu isku raacsanayn iyadoo lala shashanayo hay-adahay khusayso oo ay ka mid yihiin xusbiyada qaranku markaa sharciga dalka u yaalla ilaalintiisa waxaa noogu xil saaran waxa weeyaan xukuumadda ka dhisan xisbiga kulmiye Way.
sidaasaan qabaan xildhibaan cabdilaahi een, seed u aragtaa dooda maxamuud cali saleebaan wallaahi walaal waxaan u arkaa dee horta waa maxamuud waa saaxiibkayo waan ogahay oo e, barasaabna muddo badan buu soo ahaa E, xaqiiqadana qofku inuu sheegin baa wanaagsan E, hadda ka hor iyo maxaa kiin isku darana maaha.
marnaba mar marnaba may dhicin in madaxweyne dalka joogaa uu golaha guurtida kororsiimo uga codsado golayaasha degaanka marnaba may dhicin lamana hayo meelay ku tallaana ma jirto de haddii uu saaxiibkeedu Oh, yahay oh, kana isagaa helana ma sheegi laakiin go-aamadii ka soo baxay golayaasha guurtida kii dhoweydna sidaan kuu sheegay muu kordhinin manuu qorin madaxweyne siraayo laakiin wax isla maadaama la yidhi doorashada golaha degaanki iyo xisbiyadu ay ku heshiiyeen Haye.
iyo baarlamanku mar ha wada dhacaan mid ka dhex dhalatay unbay ahayd isla guurtida dhexdeeda wax kaga yimid xagga madaxtooyada laakiin suu Ma tilmaamayo ahayn.
laakiin suu tilmaamayo inuu dastuurkeenuna isla xeerkeenuna isla xeerkeenuna qodobka shan iyo labaatanaad ee xeerka gobolada iyo degmooyinku wuxuu ka hadlayaa ama qodobka boqol iyo sagaalaad boqol iyo tobnaad boqol iyo labaatanaad ee dastuurku wuxuu u igmanayaa oo uu sheegayaa xeer baa qeexaya xeerkiina waa xeer twenty three xeerkaasina manuu sheegin ha- ee oo kumay jirin hode qaabka keliya loo kala diri karo ayuunbuu sheegayaa kaasna waan gartay kala diritaanka waynu geli waxaan ku noqonayaa intaanan xildhibaan xuseen u noqonin een, cabdishakuur maxamuud xasan een, guddoomiye dabcan doodda waad dhegaysanaysaa een, xildhibaanada iyo weliba mas-uuliyiinta xisbigu xisbiyadu see u hadlayaan een, mandate iyo weliba mas-uuliyad baa jirta een, eh, ka golo deegaan ahaan aad leedihiin waajibaadka aad qabanaysaan oo qodobka koob iyo labaatanaad xeerka ismaamulka degmooyinku uu ka hadlayo een, dabcan sidoo kale qodobka labaatanaad baa ka hadlaya sagaal iyo tobnaad baa ka hadlaya waajibaadkiina iyo xilka iyo intoo dhanba En, hadda shaqooyinkiinni waad wadataan En, dabcanna mandatekiinni baad doodi ka taagan tahay En, mandatekaad ku shaqaysaan muxuu yahay marka hadda horta marka hore waa in aan la dhayalsanin ama ha noqoto xisbiyada qaranka ha noqoto mas-uuliyadda ka saaran ama ha noqoto xukuumadda ee waa in aan la dhayalsanin mutaxileedka ee ay leeyihiin golayaashu waxay ahayd hore in loo qabto oo loo diyaariyo waxa isku turtuurkuna macno badan ma samaynayo marka haddaan usoo noqdo eh, mandate-ka anagu waxaan nahay eh, waxaan nahay golo ay shacbigu ay doorteen nalama soo magacaabin xisbiyana nama soo magacaabin madaxweyne nama soo magacaabin shacbi ayaana doortay waxaanan kusii fadhiyaynaa ilaa iyo inta laga helayo cod kaloona lagu bedelayo codkii dana lagu doortay dabcan de waajibaad baa jira En, shaqooyin baad qabanayseen qandaraasyaa la bixinayey dabcan xaraash baa la sameeyaa shaqaale qoris baa la sameeyaa bedelaad eryid dallicid magacaabis saxiixiyo heshiisyo waaweyn En, mas-uuliyado noocaasuu tilmaamaya xeerku En, marka mas-uuliyadahaasi en, maadaama mandateka dhammaaday sideedaad u wadaan miya ha wax naga mancinaya oo sharci naga mancinaya oo odhanaya golayaasha deegaanku markuu muddoodu dhamaato way waa la- waa la kala dareerinaya waa la kala tegaya toona ma jirto qodobo dastuuriya iyo iyo xeerka islaamka gobolada iyo degmooyinku wuxuu si cad u qeexayaa ha habka iyo hanaanka maamul ee ay ammaan dadka u leenahay marka waxaan ku shaqaynaynaa wixii naloo yimaday baan kusii shaqaynaynaa ilaa iyo laga helayo cidiina bedelaysay waan gartay ama ee, ama eed gaar imanayso oo si gaara loo eedeynayo degmooyinka degmo kamida waa la eedeyn karaa walaha deegaanka waa la eedeyn karaa shacbigu waa eedeyn karaan sidaasee la- ay ku waayi karaan een, een, garanaysaa madax- madaxweedkii ay hayeen laakiin ilaa hadda mandatekaan ku shaqaynayna waa kii markii horeba naloo yimaday iyo jamshidadaan haynay waa hagaag aad baad u mahadsan tahay een, xildhibaan xuseen axmed caydiid baan ku noqonayaa een, xildhibaan dabcan madaxweynuhu golaha guurtida uu gudbiyo warqad sida haatan baynu ka doodaynay cabdilaahi iyo een, maxamed cali salmaan ba ay ka doodayeen een, uu golaha wakiilada uu su- tala soo jeedin ku dalbanayo golaha guurtida dabcan muddo kordhin baa loo sameeyey haatan golihii guurtida goliyuhu eh, deegaanka weynaha ka doodayna xaaladoodii een, dood baa iyadana hadda imanaysa ama een, eh, fikrado kala duwan oo laga sheegayo tusaale ahaan oo kale oo ah een, kala diritaanka golaha deegaanka in la kala diro oo dabcan maayer uu madaxweynuhu magacaabo sideed u aragtaan iyadana ee fikirka saa odhanaya golayaasha deegaanka shan sanood baa loo doortay shantaas sanood waxay ka bilaabantaa maalinta maxkamadu go-aanka ma- doorashada maxkamadu ku dhawaaqdu ka bilaabmaa waxay haynayaan ilaa shantaas sanadood gudahooda marka golaha kale lagu dhawaaqo afar iyo toban cishay sii wada joogayaano golihii horena inta uu kasoo dooranayo golaha cusub kasoo dooranayo maamulkiisa guddiga fulinta uu kasoo dooranayo afar iyo toban cishaa xeerku banaynaya qodobka labaatanaad ee xeerka maxaanku dhahay islaamka gobolada degmooyinku banayn inay sii wada joogaan marka horta dee lamana kala dirin golo kalena lama keenin xil gudasho la-aan baa meesha ka dhacday oo ma garanaysaa dee waan joogayaa uunna ma aha ee waxa lagu joogaa waa sharci weeye haddaan sharci ku ogolayn inaad joogto oo aanad maanta dad kale ka duwanayn dadkii ku soo doortay haddaanad ka duwanayn ma waan joogayaa unbay ahaanaysaa sharciyad laga siibtay oo dee mudh laga noqday laga mudhbaxay bay dee noqonaysaa marka halkaa waxa weeye Mhm.
awood ay cashuur ku qaadaanna male awood ay go-aano ku dhiibayaanna male awood ay maanta kusii fadhiyaanna male waxay dadka kaga haya caddee waxaad cadee waxaad caddaysaa xaaladda qodobka caynkaas ee dalka aniga iyo adig Xaaladda qofka shidankaa ku simanahay ee- ee- ee- Waayahay.
xeerkeena ama dastuurkeena ku qoran Een, xuseen ha dhameeyo cabdishakuur waan ku dhiibi cabdishakuur waan ku dhiibi xuseen ha dhameeyo haye xuseen ciiddaa dee hadal waayahay wad xaaladda caynkaasee dalku galay dee waxa ka mas-uul ah xukuumaddii waxaanina waa xukuumad wilayaasha deegaanku waa xukuumad waa waa waa waa no- waa xukuumadeedii hoose we- dowladii hoose weeye xukuumaddaa sentaralka ah iyo tii local labaduba waa uun fulintii uun waayahay aad aad baad mahadsantahay xildhibaan xuseen aad baad u mahadsan tahay een, een, maayarka degmada berberaan u gudbi doonaa cabdishakuur maxamuud xasan een, xilgudasho la-aanta iyo inaad meeshiis ka joogtaan iyo inaydaan idinkiiyo shacbigii maanta aydaan waxba ku kala duwanayn ka waran seed u aragtaa wallahi de horta kolley waxna waa waa iska dood iyo hadal waxna waa waa qodobo dee sharciyo la la- la adeegsado Een, sharciga sharciyada dalka u yaala wuxuu dhigayaa wax badan oo iyadoo aan doorashadu dhicin lagu kala jiri karo golayaha golaha deegaanka degmadii xilgudo gudasho la-aan la iman weyda shan kun oo qof oo muwaadiniin oo kuwii doortay ah ayaa xil ka qaadi kara inta maxkamadda tagaan iyadoo aanay waktigeeda baanay dhamaanin marka anigu waxaan leeyahay oo aan ku celcelinayaa inagoo raacayna sharciga anagu waxaan nahay ku- kuwa dadkii bulshadu ay dooratay ilaa inta laga helayo dad kale ay soo doorato oo xilka nagala wareegana waxaan nahay sifo sharciyaan ku fadhiyana meesha maxaad ku joogaysaan markaa xuseen hadda wuxuu doonaya qodobkaad ku joogaysaan walaal walaal wuxuu ku joog- Waa- walaal wuxuu ku Cabdilaahi waa- joogaya.
Cabdilaahi waa Aniga ku soo noqonaya.
wuxuu ku joogaya. Waxa- waxa uu baarlamaanka ku joogo Cabdilaahi waa ku soo noqonaya.
baarlamaanka ku joogo dalku sawdo geli maayo faadkiu iman maayo cidda sii joogtaa inta cid kale sawdada sii joogta.
laakiin degmadii xilgudasho la-aan lagu eedeeyo ee ay ku cadaato waa la kala diri karaa si uu sharci udigaya waan gartay waayo cabdilaahi haye maxaad qodobkaada haysaa muxuu yahay cabdilaahi adiga guddoomiyaha waxaa tahay guddida arrimaha gudahana Wal- walaal wa- waan waan maqlayaa dooda Eh, waxaan kaga gedisanahay oon qabaa anigu Eh, maaha in in in haddaanu qofku haynin qodob dastuuri oo fasaxaya oo golahan lagu kala diri karaa haddaanu jirin haddaanu hayn sharciyad kaloo uu sameeyo oo uu cuskanaya Eh, golaha la doortay wuxuu la mid yahay golayaasha kale dalka la doortay vacuumna meella geli mayso dowlad la-aan dhici mayso madaxweynuhuna waa qof sharciyadda ku adag oo sharciyadda yaqaana marka haddaanay wax u fasaxaynin ama aanu arkaynin in halkaa aanu wax sharciyadi ka dhiman tahay dee sabab uu u buuxiyaa ama u sameeyaa ma taalo marka xuseen iyo haddii uu sheegayo qodob dastuuriyo madaxweynaha u fasaxaya inuu golaha degaanka kala diro waxay noo sheegaa aroortii kala diro madaxweynuhu.
Ayaa Xuseen.
Laakiin dee dood wixii u baxaa waa la hulaa oo meel kale u Waaya.
socotaa dee meesha ma taalo walaa saabtii wuu dhici maayo aynu kale hadlo way n ramaax n waa kuu soo noqonayaa aan xuseen u dhiibo xuseen adiga sharci n ama dastuurka qodob ka hadlaya ama xeerka ismaamulka deg- gobolladii degmooyinka ha noqdo ama xeerar kaleba ha noqdo xeer tilmaamayo awooddan bixinaya kala dirista oo aad haysaa ma jira korka awood awoodda kala diristu qodobka sagaal iyo labaatanaad qodobka sagaal- sagaal iyo labaatanaad xeerka islaamka gobolada iyo degmooyinkaa ka hadla maanta kala diristee ka hadli mayno toddoba cishay soo dhaaftay golihii isagoo iskii u kala dirnay oo maa dhankiisa ka dhamaaday alhadeegada marka maa la kala dira aniga doodaydu maaha ha la kala dirana maaha waxa weeyaan inta aanu maadhaydku ka dhammaanin in awooddii qarannimo iyo karaamadii ummadda iyo dowladnimada lagu celiyo ummadii lahayd oo doorashadeeda la qabto haddii taa la waayo oo laga gaadhsiin waayana sida golaha wakiilada loo wadwado loo doono muddo kordhin loo loo doono sidii berigii hore loo sameeyey oo dabeedna labadii golo laba doorto inay doorashada siday uqriseynta lagaha u galo mooyaane way u ka dhamaatay oo dabeedna way iska fadhiyayaan oo sharci darray ku fadhiyayaan maadhaykoodiyo shan sannadood ahaa imika way dhaaftay ayay sii fadhiyayaan uun weliba maaha sane labiyo toban bay maraya dhowr iyo toban sannadood bay maraya way way waan kuu soo noqonaya cabdilaahi haye qodob xeer shir cawaal xuseen wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda dowladdii eh, eh, eh, eh, eh, axmed maxamed siiraanyo muddadii uu wasiirka ahaa waxay ka dhammaatay golayaasha deegaanka shan sanay ka shaqaynayeen muxuu u arki waayey markaa loomana kordhin loomana kala dirin waxna looma samayne sidii bay ku jogeene u shaqaynaya maalintaa uu wasiirka cadaaladdaha muxuu arki waayey haddaana qodob siyaasadeeda hawl siyaasadeeda maanta uu dowladdan inuu uga faa'iidaysto uu doonaya aanu hayn Waaye.
isagoo cas- isagoo Xuseen- wasiirka cadaaladdaha inuu waayo, Xuseen baynu tuugeyntaasi dhiibaynaa.
saaray.
Xuseen War baynu- maalintaa u arki waaye haddaanay ahayn arrin siyaasadeed oo qodob dastuuri oo sheegaya oo uu ku Waaye.
leeyahay qodobkaasaan u cuskanaya ama xeerkaasaan u cuskanayaana aan u haynin muxuu maalintaa u arki waaye hadduu maanta doonayo inuu uga Hayn Xuseen u faa'iidaysto dhiibno.
dowladdan halka oo weliba dadka doorashada la qabtee hortaagan ay xisbigooda yihiin way aynu xuseen u dhiibno warta war wartaasi waa su-aal raqiisahe anigu ku hore inay ka dhamaatana sharci darrada inuu ku joogaa raalli kama ihi ku maanta joogaana inuu sharci darrada ku jooga raalli kama ihi ummaduhu sharciga ku wada dhaqmaa dowladaha dimuqraadiga ah sharci bay ilaaliyaan nidaam bay ilaaliyaan karaamada ummadday ilaaliyaan maadhayd kay ilaashadaan laakiin in laga wada siibto ya anigu tu horena raalli kagama ahay tu dambena raalli kagama ihi iyo dabaaldegga.
aynu is dhegaysanno ramaax baan u dhiibayaa aan aan ramaax u dhiiba maxamed cali saleebaan ramaax doodda waad dhegaysanaysaa seed u aragtaa adiga inaadan waxaan u arkaa horta waxa weeyaan y- sii joogi maayaan iyo way joogayaan iyo waxa nimankan isku hayaan anugu midaan ahayn baan ka hadlaya waxa weeyaan sharciga eh, mu- maaha kala dirid iyo waxaas ma taagna xilligii baa dhammaaday muddadii ilaadkii loo kordhiyey ayaa dhammaaday fulintaanu eedaynaynaa uu balaakiin isleeyahay difaac dee mana difaaci kare waxa weeyaan awalba maxlal baynu samayn jirnay in loo kordhiyo muxuu ku diidayaa ama uu weliba intaanu xilligeedu dhicin in lagu ogaa madaxweynuhu markii baarlamanka loo kordhinaye isagaana soo qoray waraaqde waana rukumadii dowladda ugu waaweynaa dowladaha hoose in maanta laga doodo sharci bay ku fadhiyaan iyo kuma fadhiyaan cidda jaaniskaa bixisay waxa weeyaan hoggaanka ka soo jeeda kulmiye eedana waxa iska leh xukuumadda kulmiye ayaa iska leh degaanku waa in la helaa oo waxaynu awalba meelaha qaarkood dee waxyaabo laysu ogolaya baynu ku samayn jirnay oo saddexda cusbi ka mid yihiin oo taa horeba saddexda cusbiya waa laysla ogolaaday iyo guddida doorashooyinka iyo madaxweynuhuba waxa laysla ogolaaday inay qaabkaa kusii fadhiyaan in wixii wax u eg Laakiin- loo sameeyaa baanu ka hadlaynahay laakiin sharciyaddaa laga hadlayaa eg leedkii baa dhammaaday laakiin sharciyaddaa laga hadlayaa sharciyadda looga baxaya maxay tahay maxamuud maxamuud walaal sharciga u fasaxaya ama maandaydka siinaya iyo xeerka dastuurka siinaya inay xisbiyadu u kordhiyaan golaha degaanka ilan xeer iyo nidaam iyo waxaanu ka hadlaynaa dastuuri halkuu ku yaala Aynu u adeer cuskanaa.
xeer markaynu ka Kay xisbiyadu u raacayaan ay u raacayaan ay leeyihiin hay u kordhiyaan Xeer number 23 cidda daalisay waa waa waa waa Way.
qodobkee noo sheeg intaa yahay laakiin waxaynu samaysanay wax kale oo sharciga aynu ku lifaaqnay oo ah muddo kordhino inaynu xalaalaysanno iyadaan cididaydu ku diidin waa la isla ogolaa baan ku yidhiye fulintaa hawshan u xilsaarnayd inuu gaabkaasi soo baxana dee qaado eedda waxa iska leh hogaanka kulmiye ayaa iska leh ee maanta talada dalka haye Een, aan aan guddoomiyahan ku noqonayaa golaha deegaanka een, berberaaye cabdishakuur maxamed cidin waad maqlaysaa dooda waan maqlayaa waxaan laakiin jecele mar walba in lagu ekaado si ee ummadu ina maqlaysa inooga faa'iido inaguna ay noqono dad wuxuu ku dhin kara dadka aynu ku ekaano aynu ka ka doodno isweydiino qodobada sharci nooc doona ha ahada ama dastuurka ha noqdo ama xeerka islaamka goboleeda muhiimka ha noqdo haddaan laakiin qodobka aan ka yara faa'iisto labada mucaarad ee halkaa jooga ee ee dooda nagula jiro waxaan leenahay doorashadu waxay ka qabsoomi leedahay oo ku maran iyada mucaaradka ku maran ha sii daayaan de haddii doorasho doonayeen ummadda loo qabto qaranka la badbaadiyo Way.
iyagaa ku maran ha sii daayaan baan leenahay waa gartay een, waa hagaag ma muuqataa iyada saimaka cabdishakuur tilmaamay in een, eh, ismarinwaagan xisbiyada idinka dhexdiina ka dhexeeya ee hadday komishanka iyo mawduuciisa noqoto iyo hadday hanaanka doorashada loo gelayaba noqoto inay qayb ka tahay saimaka maayir ku doodaya xildhibaan xuseen aniga waxay la tahay kulley de markaynu doorasho ka hadlayno iyo markaynu golayaal deegaanka mudaxiloodkooda dhammaaday ka hadlayno waa kala laba mawduuc golayaal deegaanka- golayaal deegaanka- muddadooda dhamaatay waa ii kaadi muddadooda dhamaatadaynu ka hadlaynay sidii doontaba ha ku dhamaatee marka daakunkaasi soo baxo anu waxaan qabaa waxa ablikabulu noqon doona qodobka tobnaad ee maxaan ku dhahaa xeerka maamulka gobolada iyo degmooyinka ee fakradiisa sagaalaad oo odhanaysa xogeyaha gobolka ama degmada iyo madaxda waaxaha ama laamaha wasaaradaha ayaa xilka siihaynaya iyagoo raacaya shuruucdoodii hore inta laga soo dooranayo gola cusub doorashadii baynu jir kala diris marka ka hadli mayno waxbaba ma jiraan oo da xil imaka uu meeyar cidin ku fadhiyaa ma jiro xil kuma fadhiya maanta khasmiyuu ku fadhiyaa ma jiro afar iyo toban cishuu marka ka kale Gobolka la ka soo qaatimaayo.
doortay, lasii fadhiya lahaa inta afar iyo tobankaa cisho ayaa laakiin laakiin qodobkaasi wuxuu ka hadlayaa xildhibaan xuseen ay u banaan kari lahaa qodobkaasi wuxuu ka hadlayaa een, ma sheegayo si toosa uma sheegaya haddee doorasho qabsoomi weydo dabcan mul- muddaxileedku uu tilmaamaya inay shan sanno tahay boqol iyo koob iyo- boqol- boqol iyo koob iyo tobnaad ee dastuurka ee fakradiisa sagaalaad haye muxuu odhanayaa markaa kaasi haddaad toos u sheegto taasaa oran xogayaasha gobolada iyo degmooyinka ay- ayaa iyo madaxda waaxaha ama laamaha wasaaradaha marka ayaa waa xilka sii haynaya.
marka toos buu u sheegaya hadday doorasho qabsoomi Shuruucdii weydo hore ee inta laga soo dooranayo gola cusub inta laga soo dooranayo gola cusub Waan marka gar- maadaama maya dhiidki dhamaaday Waan gar- oo aanay nimankaasi maanta xil haynin inta golo kale laga soo dooranayo Laakiin- guddoomiye cidina maaha qolada sii joogi lahayd laamaha dawladda iyo xogeyaasha fulinta ayaa dee sii joogaya oo dastuurku siinaya Laakiin- laba tii la dooraayo ka horaba ha kaga dhamaatay laakiin dooddu waxa weeyaan dooddu waxa weeyaan muran baa idinka dhexeeya xeed hadday noqoto een, shirwa shirwa cabdilaahi waa kuu soo Shirwa, noqonaya qodobka uu xuseen ku doodayaa wuxuu waa waa waa waa waa waa golayaasha gobolada ee maaha golayaasha degaanada qodobka tobnaad ee dastuurka farqadiisa sagaalaad waxa kaas waa golayaasha degaanadu ka hadlay golayaasha gobolada ee la dooran doono ee dastuurku ka hadlay ee maaha golayaasha deegaanka Way.
waa deegaan waa gobolka waaye la- aynu ku noqono su-aasha aynu ku laakiin noqono waxaynu ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa ee qodobada sharcigaynu ku doodaynaynu ka hadlaynaa waxa weeye haddii muddaxuleedkoogu dhammaado muxuu ka qabaa dastuurkeena muxuu ka qabaa xeerka Taa waynu ka soo labada gudubnay.
midna waxba kama sheegayaan taa waynu ka soo gudubnay Shirwa.
laakiin su-aasha taaganaya waxaad moodaa tii horeynu ku noqonay laakiinse mawduuca taagan waxa weeyaan een, dabcan guddoomiyaha golaha deegaanka ee berbera cabdishakuurna uu ku doodayaa oo de dabcan isagu inagala joogo golayaashii deegaanku Een, xisbiyadiinniba aan isu waafaqsanayn doorashada qabashadeedii gaar ahaan ciddii maamulaysay oo ah guddidii doorashooyinka oo mawquufyaad kala taagan tihiin weli waxba laguma heshiin haddiiba maanta ay dhacdaba in doorashaa la qabanaya la yidhaahdo golayaashii deegaankuna ay diyaar yihiin maxaad heshiis ku tihiin cabdilaahi baan ku horreynaya wallaahi walaal anigu waxaan ka hadlayaa taasi de waa wax yaallo komishanka doorashooyinka hadda jira doorashada wakti baa loo mudeeyey waktigii loo mudeeyeyna waxay dib ugu dhaceen xisbiyada mucaaridka oo weliba xis eh, dee eh, eh, eh, ka- diiday in doorashadii muddadii ama xilligeedii ku qabsanto taasaa dib u dhac badan keentay hadda waktigan la joogana ee komishanka doorashooyinku markii ay ka hadlayeen caqabadaha doorashooyinka hor yaalla waxay soo jeediyeen lix qodob ilaa imika lixdii qodob midna looma gudbino waxaa lagu meeraysanayaa oo laleeyahay komishanka ha la kala diro maxaa doorasho lagu qabtaa komishanka ha la kala dirbo oo la dhaafi laayay horta xisbiyadu doorasho ha u diyaar garoobaan ninka siidhiga hayaa dadka daacad buu yaho da komishanku xilli buu leeyaho wakti buu leeyaho eh, system loo doortuu leeyahay sida kaaba indhaha la iskaga ridayo unbaa kana indhaha la iskaga ridayahay oo laleeyahay madaxweynuhu komishanka ha kala diro isagoon awoodu ku kala diraba lahayn Waa yar.
ayuunbaa kana looga hadlaya Waad mahadsantahay.
marka xisbiyadu hadday doorasho diyaar u yihiin ha ogolaadaan in doorashada waqtigeega waad mahadsantahay loo ramaax qabtay.
ramaaxaan u gudbo ramaax dabcan waad ka hadasheen in badanna arrimahan doorashada weli haddaa komishinkii waad ku muransan tihiinoo waxba la islama qaadanin haddana doorasho in la qabtaa doonaysaan oo golihii deegaanka golo deegaana cusub soo bedelo taasi maana qayb ka ahayn iyadu wallaahi horta dee ma aha golaha deegaanka oo keliya macabaarladankii baa ku jira waa in la qabtaana saddexda xusniba way isku waafaqeen oo dee xuseybo guddidaa baanu ku wada jirnaa labada xusni ka socotaa waxaa la filayaa imika inay tahay xilligii la isugu dhadhowaa laakiin taa laftigeeda carqalada ugu badan waxa wadaa waa kulmiye oo xaliga marnaba dabdabcin la oo iyaga annagu haddaanu nahay xusniga ucud waxaanu tirsanaynaa in xildhibaanada iyadii golaha dhexe iyo xildhibaanada iyadii golaha degaankuba si kayru sharciya ay u tageen oo isla ogolaadeen wadani iyo kulmiya isla ogolaadeen taasna sharcigii in lagu xadgudbay baanu ka tirsanaynaa waan kuu soo inay noqonaya markaa iyagu ku doonaya oo siyaasad togan wata oo doonaya dalka inuu wax ka bedelo haddana isaga laga baryo doorto waayaandarade waan gartay waaye gabagabadii baynu ku dhownahay intaynaan gabagabada aanan ii gudbin xuseen baanu dhiibayaa xuseen adiga arrinkan muranka commishanku iyo weliba xisbiyada ismarwaagoogu qayb maanay ahayn inuu ka yahay ama aanay maxaan ku idhahdaa arrimahan in go-aan laga gaari waayo ma qayb bay ka tahay qayb weyn bay ka tahay waxaana dee caqli weyna faraya commishinkan doorashooyinka qaranka ee maanta jira ma aha kii doorashada gabanaya ma aha maandaytiisii baa dhamaanaya intaan maalintii doorashada la gaarin hadday adeer ha iga dhexgel ha ka dhex gelin adeer ha iga dhex- adeer ha iga dhexgel ha ka waaye xi- xildhibaan xuseen wado haye anigu marnaba kama dhexgala hadda gudoomiye ciddin kama dhexgalay Waaye- ka markaa soo qoloba soo waaye soo koob adiga waaye soo koob waaye wado waxa weeye commissionkani maandaytkiisa wuxuu dhammaanayaa iyadoon la gaadhin maalinta doorashada loo mudeeyey sidaa darteed sabab laysugu sii adkeeyo oo uu usii joogo oo la yidhaha waktigiisuu dhammaysanaya oo marka november sagaal iyo tobankeeda la gaaro ayay waktiga ka dhamaaday laba iyo toban cisho kabacdina doorashadii baa qabsoomaysaa kani kii gabanayeyna ma aha Ha- oo dee maadhaytiisu way daba martay waktigiina wuxuu ka qaadayaa kii kale ee hore loo magacaabi lahaa ee doorashada inoo qaban lahaa buu ka qaadaya kulmiya hadduu diidan yahay oo uu leeyahay kani ha sii jooga ilaa november laba-iyo toban cisho markay ka hadlayna hala kala diro oo commission cusubi ha yimaado commission cusubi laba-iyo toban cisho doorasho kuma qaban karo cabdilaahi aan eraya laba siiyo gabagabada intaynaan gelin cabdilaahi soo koob haye waynu ognahay oo doorashada muddi baa la xideeyey waxaa la xideeyey two thousand nineteen bay saddexda xisbi ku heshiiyey muddo baa hadda inaga xigta haddana wadahadaladii xisbiyadu way socdaan komishanka hadda joogaana ee sabab lagu kala diri karaana ma taalo xisbina keligii ma kala diri karo madaxweynuhuna awoodu ku kala dira male haddaynu shuruucda dalka yaalla iyo waxaynu dhiganay raacayno inaynu sidooda u raacno baa muhiima haddaanu sharci kaloo bedelay oo dee wax ka qabanayaan xuseen bas haye ee labiyo tobanka cisho uu sheegaya xuseen uu ka hadlayana waa run way dhaafsan tahay muddadan cilaadkan commissionkan laakiin xuseen malaha waxaanu ogeyn in la soo jeedin karo oo xeerku uu fasaxayo in commissionka hadda jooga si ay doorashada u qabtaan amendment loo sameeyo extension loo sameeyo oo xeerarka lafteeda aynu leenahay ay fasaxayaan laftooduna way jirtaa si doorashada ay u dhamaystiraan taasi waa haddaynu doorasho doonayno Waayo, aad baad Laakiin mahadsantahay.
haddaynu doonayno in aanay doorasha dhicin dee commissionka waynu ku dheganaanayna mar walba waxaanu leeyahay hun commissionka hala kala diro waaye aad baad taasina umahadsan tahay waxaan qabaa anigu cidda soo jeedinaysaa mar walba inay ujeedo inaan doorasho dalka qabso waan gartay gabagabadii baynu joognaa en haddaan cabdishakuur ku horeeyo en golihii deegaanka dabcan dee waad aragtaa se looga doodayo maayar baa tahay en eh, magaalada berbere ka ah guddoomiye En, waad dhegaysatay qodobada sharciga iyo dooda iyo wax kasta maxaad xal u aragtaa si en golihii deegaankana mandatekoogii looga wada hadlo ama mandate rasmi ay u helaan dabcan en hawshiina ay u sii socoto walaahi golayaasha deegaanka ee qarankan uu leeyahay ama dalkan uu leeyahay waa golaha ugu culus uguna miisaanka badan qarannimada somalilandna wax weyn ka muujinaya marka waxaan anigu soo waxaan leeyahay oo aan aan- aan u arkaa anigu maadaama miisaanka intaa leegin xilka ummadana ay saawahayaan sidii dee nidaamku sharci dhigayo waa in doorashada la dedejiyaa dadkana kuwa tegayaana diyaar ba u yihiin inay tagaan jiilka cusub iyo dadka cusub iyo dhiigga cusub ee doonaya dalka wax ka bedelaana in chance la siiyo oo aanay dad lixdan sano iyo konton sano ka badan siyaasadii kusoo jiray aanay caqabad ku noqonin dhalinyarada mustaqbalka raadinaysa ee doonaysa dalka wax ka qabato marka waxaan leeyahay diyaar bay u yihiin golayaasha deegaanka in la bedelo waqtigooda wuu dhamaaday laakiin lo- loogu noqon noqon maayo fawda in lagu bedelo oo la yidhaahdo ma jirto dawlad weeyaan macnida xalaka la daroode waa dawlad ma jirto waaye aad baad umahadsan tahay sharciguna ma ogola wagaag aad baad umahadsan tahay maxamuud cali saleebaan ramaax en eraya laba maxaad u aragtaa en xalka adiga والله والله xalka waxaan u arkaa waxa weeyaan annagu xisbiye mucaarida baanu nahay sida cabdishafuur sheegay waa waxaanu lahaan jirnay dee maxlal baanu samayn jirnay in maxlalkii loo sameeyo oo waxa weeyaan doorashadiina la- hadday tahay xisbiyadii hadday tahay kulmiyada daacadaan ka wada noqono dalkana aan la gelinin fowda laakiin wixii aanu ku dhaqmi jirnay dee aynu ku soo caanamaalnay in lagu dhaqmaabaan anugu kolley ku talin lahaa way waayo aad baad umahadsan tahay een, xildhibaan cabdilaahi xuseen cige een, eh, adiga halka suu kugu muuqda wallahi walaal xalku uu yaryaho wuu ii muuqdaayo doorashada waa la mideeyey two thousand nineteen doorashada way dhacaysa waxa uu muhiima xisbiyadu inay u diyaargaroobaan carqaladna aanay doorashada ku noqon doorashada madooba ku dhacday sideedabana eh, waxaa jirta ee shuruuc dalalku le- dalku leeyihiin iyo constitution labadaasi midnaba waxba kamay sheegeyn Eh, dastuurkuna xeerku u- u- u- u- u wakiilanaya inuu eh, kororsiimada sheego eh, eh, ama qaabka loogu kordhin karo eh, eh, golayaasha deegaanka xeerkii hore la sameeyeyna muu muu muu muu caddaynay ma dowladdan hadda jirtaana two thousand eighteen bishii toddobaad ayay xeerkan oo ay amendment ku samaysay oo qodobadan aynu ka hadlaynaa ay ku jiraan golayaasha keentay golahoonu dhex yaala ajandaha hadda aanu ku jiraa waxa uun kala muddadii u dhammaan lahaa iyo waktigiinba isa soo gaadho ee two thousand eighteenkii baa la keenay golaha wakiilada qodob ka mid oo sheegaya qodobadan hadda aynu ka hadlayno marka xukuumaddu waabay ku dadaasheen oo muddo ka hor bay kasii fikiraysa qodobkaa iyadoo ka hadlaysa marka anigu waxaan qabaa inaynu doorashada u diyaar garowno xisbiyaduna daacad ka noqdaan waktigaa loo qabtayna waktigeedii noqoto cid walbana qeybta kaga aadan ee doorashada ay qeybteeda qaadato inuu diyaar garoobaan waa gartay ugu dambeyn een, xildhibaan xuseen axmed cadiid halka waxaan u arkaa inuu xisbiga kulmiyey tanaasil muujiyo oo commissionka doorashada inoo qaban lahaa dhaqso loo xulo oo wa- is-carabtir weeyaan lama kala diri karo ismana casili karaan mana tegi karaan commissionkani is-carabtir baa la yidhaa madaxweynaha kala diri- laakiin maxaa laakiin cabdilaahi halkaa lagu jiraa u daa.
maxaa daba yaala adigu Xal- halkuu ku jiraa halkiisa u daa halkiisa u daa haye qodobka afar iyo tobnaad ee xeerka golayaasha degaan golayaasha xeerka xeerka doorashada madaxweynihii golayaasha degaanka degaanka qodobkiisa afar iyo tobnaad ee taasaa tilmaamaya in madaxweynuhu kala diri karo bishardi golaha wakiiladu uu uu uu uu uu as- uu ansixiyo way marka haddaad qawaaniinta iskala indhatiraysa Waa go- waa goorma buu laakiin leeyahay- waa goorma buu leeyahay.
ku wadaan dalka haadaan baa ku wadaan Aad baad mahadsantihiin.
mahadsantiin iyo sharcigu ka burbaxo oo cidna qaawanaa halkaas aad baad umahadsantihiin aad baad umahadsantihiin waan idin mahad cel- waan idin mahad celinaya dhammaantiin yaanay khayryadii meesha yaanay meesha khayryadii lagu noqonin waxa laga aflagaadaynayay war war sharci baa lala yimaadaa iyo iyo gar iyo qodob
aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa cabdishakuur maxamuud xasan cabdishakuur cidin oo ah gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera xildhibaan xuseen axmed caydiid oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada somalilan islamarkaana ka mid a xisbiga mucaaridka ee waddani xildhibaan cabdilaahi xuseen ciga oo ah gudoomiyaha gudhoosaadka arrimaha gudaha nabadgelyada dufaaca golaha wakiilada somalilan islamarkaana ah xildhibaan laga soo doortay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyo weliba maxamuud cali saleebaan ramaax oo isaguna ah xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaridka ah ucid guud ahaana barnaamijkeenni faqraadda toddobaadku intaasuu ku egyahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
faaqdaada toddobaadka cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa soo jeedinayey idaacaddeenana intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa waxaana wadadin kugu soo jeedinaya jaamac buulo jaamac ayaan ogaa ibraahim xasan daandur ee farsamadan waxay ahayd jimi faare intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo